nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta dhegaystayaal weli waxaynu ku guuda jirnaa sheekooyinkii ku saabsanaa boqortooyada reer bani israa'iil waa casharkeenna lixdan iyo labaad wakhtigaas waxaa dhacay in amar ka soo baxay oo la oran jiray nin boqor oo ku nool dalka yahuudda qorniinkiisa kolkii ugu horreeyey waa la sameeyey markii koroney xukumi jiray suriniya dhammaan waxay u wada tageen in la qoro mid kasta magaaladiisa yuusuf galili ayuu ka kacay magaaladii nasaret ka tegay oo wuxuu aaday yahuudiya waddankaasi yahuudda ah ilaa iyo magaaladii daa-uud ee beytlaxam la oran jiray maxaa yeelay wuxuu ahaa dadkii iyo dhashii daa-uud ee boqorka ahaan jiray ee waddankaasi reer banu israa'iil waxaa dhacday kolkaasi joogeen in maalmihii ay u ahayd maalimaha boqortooyada la faafin jiray waxay u boqorka waxaa u dhashay wiil curad ah markaasaa maro ku duduubtay oo qabal ku jiifisay waayo meel ay ku hoodhaan ayay hoodkeeda ka waayeen dalkaasi waxaa jiray canjiro bannaanka jooga oo habeenka indhahooda ilaaliyaan markaasaa boqorkii ayaa igstaagay oo maanta boqorka ayaa fiiriyey xerarooda bay ku baqeen markaasaa boqorkii ku tidhi ha baqin waayo ogaada waxaan idin keenayaa war wanaagsan oo leh farxaad oo ka timid dhinaca boqorka waayo maanta waxaa magaalada ee dimashik idinku dhashay wiil oo ah boqorka wiilkiisa oo waxaa calaamo idiin ahtaan in boqorka iyo boqortooyadiisa ay faafayso oo ay lahaan doonto wax dhaxli doono waxaad heli doontaa ilmo maro ku dudooban oo ku jiifa aqbal dhaqsoba waxaa boqorka la jiitay gunto fara badan oo ka timid dhinaca dadka oo boqorka la jiri jiray waxaa dhacday markii boqorka ka tegay oo aaday meeshii boqortooyada uu ku noqday adijiradii isku yidhaahdeen haddana aan tagno xitaa ilaa iyo beytulaxam aan aragne waxaasi dhacay oo boqorka ina ogeysiiyey markaasay dhaqso u yimaadeen oo la ye hadleen gabar la odan jiray xaawa iyo yuusuf iyo ilmihii oo aqbalay ku jiifay oo goortii ay arkeen oo ogeysiiyeen dalka ilmaha la joogay dadkii maqlay oo dhammu ayaa ka yaabeen waxyaalihii adijirada u sheegayeen naagtii halkaas oo dhan ayay haysatay oo qalbigeeda ka fikirtay adijiraduna way noqdeen iyagoo boqorka ku ammaanaya oo ku waaweynaya waxyaalaha ay maqleen oo ay arkeen oo dhan sida iyaga looga sheegay goortii sideed maalmood dhammaatay oo wiilkii la guday na magaciisu waxaa loo bixiyey cunuga boqorka sida ay u soo bixiyeen tan uurka u uureysatay kolkaasaa maalmihii nadiifiskeeda oo u dhammaa sidii sharciga uu qoray ee wakhtigaasi caadada u ahayd waxay geeyeen yeruusaleem inay boqorka u dhiibaan iyo inay allabari u bixiso sida ugu qoran tahay sharciga boqortooyada iyo dhaqanka yahuudda waagaasi bal eeg waxaa yeruusaleem waddanka yahuudda joogay in boqorkaasi uu ahaa boqorada la oran jiray waagaasi intii kuwa uga xooga badan oo ciidamada iyo lacagta iyo tasarufka aad u badnaayeen ninkaasu wuxuu ahaa nin caaqil ah wuxuuna sugayey gargaaridda boqorka ahaa waa dhul joogay wuxuuna ahaa ahaan u muujiyey inuu dhimasho uu ka cabsado keliya waayo boqortinimada waxaa ka mid ah tasaruf iyo awood military iyo waxyaabahu kaloo la mid ah markaasaa aabbihiis iyo hooyadiis u yimaadeen waxyaalihii lagaga hadlayay isaga wuxuu hooyadiisa ku yidhi ogow wiilkani waxaa loo dhigay dhicinta iyo kicinta kuwa badan oo reer banu israa'iil ku jiraan iyo calaamo ka gees ah oo lagaga hadlo uu ahaan doono midka dhaxlo boqortooyadayda marka aan dhinto adigana seef baan naftaada ka muud bixin doonaa ayuu ugu hanjamay boqorka kale oo kasoo jeeday dhinaca kale oo yahuudda ah dhegeystayaal sheekooyinkani waa sheekooyin ku saabsan taxanaheenna oo ka hadlayo sheekooyinka boqortooyada taariikhda sida ay ka qorayso boqortooyooyinka soo mareen waddanka reer banu israa'iil goortii uu boqorka ku dhashay beytlaxam yahuudiyan waagaasi boqorkii ahaa waxaa yeruusaleem bari kaga yimid niman xikmad leh iyagoo leh hagee buu joogaa boqorka yahuudda ee u dhashay dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
gabadhan dooniseedii rugada daris kulaahan jiray dabayshiyo dhaxanta dayreed dugsigatii iligama molay horwaydarale adiga taale horwaydarale adiga taale عشقا مدبرا مدبرا إذا شغي رياضتان كلون استيدي وقاد درس كلان جري ضبا يشيو لحن تضيرة تسيقتي إيقا نبولك الريدر لي أديت الريدر الريدر أديت dodiyo kulankeedii barashada dexdiyo hadalkani macanaa dawaysa milkiyo duunaadkii imaankiyo daacadaadii dubaaqay gajaxumayste naftayda midii ay ku degilay harbaydarale adiga taay harbaydaraledarale adiga taay dodiyo kulankeenay barashada dexdiyo hadalkaagii macaanaa dhaway samirkiyo dulqaadkii imaankiyo kudaacadaadii dubaaqay gaaja cumayste naftayda midii ay ku degilay harbaydarale abiga taaye harbaydaraleydarale abiga taaye dodiyo kulankeenay barashada dexdiyo hadalkaagii macaanaa dhaway samirkiyo dulqaadkii imaankiyo kudaacadaadii dubaaqay gaaja cumayste naftayda midii ay ku degilay harbaydarale adiga taayey
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgebadii barnaamijkeen haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilkayagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilkayagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urla soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urla soo kacay doqayga markaanu saan tegey markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urla soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urla soo kacay doqayga markaanu saan tegey naftayda midaanu doorbido adeedanigoon ka garanay naftayda midaanu doorbido adeedanigoon ka garanay allaagagadayo midaanigi naftayda midaanu doorbido sameey ku horo dunida maashayga guri midabka iyo dahabsigoodii ishaan qaymada ka